بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله darsigii inoo socday oo ahaa shaksiyat almara almuslima ayaynu waxaynu ugu dhex jirnay baabkii shanaad oo ahaa almara almuslima maca awlaadiha awlaadda say hooyada muslimadda awlaaddeeda ay u tarbiyeynayso ayaynu ka hadlaynay qeybtii koowaad baan qaadanay qodobka shanaad baan caawa ka qaadaynaa odhanaya laa tufariquu fii ricaayatihaa bayna albaniini waalbanaat hooyada muslimadda iyo aabbaha muslimkaa labadaba waxaa laga rabaa ilmahooda inaynan kala saarin dhaqaalaynta ay dhaqaalaynayaan wanaagga ay u samaynayaan xubbiga iyo kalkacaylka tarbiyada iyo wanaagga gabdha iyo wiilal inaynan kala saarin baa la rabaa oo ay ogaadaan gabdhaha iyo wiilashuba labadaba inay u baahan yihiin atarbiya islaamiya sida dadka bacda juhala bacduljuhala oo waxa weeye aan diin garanaynin ayaa waxay samaynayaan gabadha waxa weeye wax la bari mayo iskoolka waxbarashada diinta waxba la bari mayo guriga ka shaqee un baa la odhanaya wiilashana in wax la bara baa lagu dadaalayaa arrinta noocaasa arrin wanaagsan maa bal waxa weeye waxaa loo baahan yahay gabdhaha iyo wiilashaba labadaba in wax la baro labadaba naxariis iyo wanaag lagu koriyo eex la-aan aan loo kala eexan xagga cadaaladda loo cadaalad sameeyo hadday tahay waxbarashadii wax la barayey hadday tahay tarbiyaddii la tarbiyeynayey hadday tahay sida loogu naxariisanayo oo waxa weeye loo korinayo labadaba xubbiga iyo kalkacaylka waayo sababtu maxay tahay qofka muslimkaa waa inuu fahmaa sida uu ilaahay u yiri oo ilaahay uga sheekeeyey gabdhaha iyo wiilashaba asalkooda inay yihiin hiba min allah gabar iyo wiilba waxa a bixiya oo ku siinaya allah ma aha adiga waxaad keensanaysid wax adigu aad markaa rabtidna gabar keensanaysid markaa rabtidna wiil ma aha bal qaala allahu tacaala yahabu liman yashaau inaatan wa yahabu liman yashaau dhukuur aw yuzawijuhum dhukraanan wa inaata wayajcalu man yashaau caqiima inahu caliimun qadiir allihii subxaana qaadirka aayaddaa wuxuu inoogu caddeeyey awalan marka ugu horreysa awlaaddu inay tahay hiba min allah ee waxaad adiga keensatay maahe waa wax ilaahay uu ku siiyey waa marka ugu horreysa waa inaad ogaataa inay tahay hiba min allah wax ilaahay ku siiyey inay tahay haddaba marka ilaahay qofkii uu doono wuxuu u hibaynayaa inaatan gabdho gabdhuu ilaahay siinayaa qofkuu doono wa yahabu liman yashaau dhukuur qofkuu doonona wiilal buu siinaya ow yuzawijuhum ama wuu isugu daraya oo wiilal iyo gabdhaba wuu siinayaa dukraanan wa inaata gabdha iyo wiilalba ilaahay waa isugu daray wayajcalu man yashaau caqiima haddaba ikhwaani filah dadkii afar nooc baa loo qeybiyey aayaddaasi afar nooc oo dadku u qeybsamo bilow aadmiga ayay aayaddaasi inoo caddaysa dad waxaad arkaysaa ilaahay wuxuu siinayaa gabdho keliya wax kala dhali mayaan oo nin baa guursanayo waxa uu dhalayaa un gabdho wiilalba ma dhalayo ninkanaa guursanayo wiilal unbuu dhalayaayo ilaahay wiilal buu siinayaa gabdha ma siinayo haddaba labadaa qoloba iyaga oo wax dhalay qof walba wuxuu jecel yahay in la isugu daro oo ninkii gabdhaha keliya la siiyey waxay jecel yahay labadii qof oo gabdhaha keliya la siiyey ninkii iyo xaaskiisiiba waxay jecel yihiin inay wiilalna dhalaan oo wiilal iyo gabdhaba ay helaan kuwa wiilasha keliya la siiyeyna waxay jecel yihiin gabdhana inay dhalaan amase sida caadigaa oo dadku u badan yihiin waxa weeye qeybtaa saddexaad oo ah ow yuzawijuhum dukraana wainaata sida dadku u badan yihiin guri walba waxaad ka helaysaa gabdha iyo wiilalba way badan yihiin qeybta afraad allihii subxaana qaadirkaa waxa uu yidhi wayajcalu man yashaau caqiima qofkuu doonana ilaahay wuxuu ka dhigayaa midaan waxbaba dhalinba oo dad baa isguursanayo hal gabarna aan dhalaynin wiilna dhalaynin oo ilaahay wuxuu ka dhigayaa qof labadaa qof kuwa aan waxba isku dhalin ama qofkiiba waxaa laga dhigayaa hadduu doono ninkii toban naagood ha guursadee caqiim aan waxba dhalaynin ama naagtiiba waxaa laga dhigayaa midaan waxba dhalaynin haddaba kulli waa biqadar illaah oo qadara bay ku socotaayo aayadda ilaahay wuxuu ku khatimay innahu caliimun qadiir allihii subxaana qaadirka waa mid cilmi badan oo qof walba waxa uu siinayo calaa cilmi buu ku siiyey qof walbana qadar buu u qadaray oo saasuu u qadaray haddaba qof walba waxaa loo baahan yahay inuu ogaado marka arrintaani inay tahay bitaqdiirin min allah allihii subxaana qaadirkaa wuxuu qadiray sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay haddii ilaahay gabdho ku siiyo ilaahay ugu xamdina lain shakartum la aziidannakum gabdhihii horta ka shukrina oo waxa weye alxamdu lilah de kabacdi markaa weydiiso allihii subxaana qaadirkaa wiilal waayo ilaahay baa labadaba bixiya haddii marka lagugu imtixaano ay noqoto arrintu in gabdho keliya lagu siiyo u sabir oo waxa weeye tarbiye oo wanaaji oo ka soo bax tarbiyadoodii iyo wanaagoodii oo hagaajiyo xaqii lagugu lahaa ka soo bax haddii marka uu qofku ka soo baxo xaqiisii allihii subxaana qaadirka ahaa waxuu ugu abaalgudayaa wax wanaagsan bal nusuusta qaar sida ay caddaysay axaadiid fara badan waynu qaar ka sheegi doono gabdhuhu waxay leeyihiin maziya khaasa arrin gaara bay leeyihiin oo wiilasha ay dheer yihiin cumuuman awlaadda oo dhan haddii la wanaajiyo o la tarbiyeeyo jannaa lagu kasbanaya laakiin si khaasa ayaa gabdhaha nusuustu u sheegtay si khaasa ayay nusuustu u caddaysay oo u magacowday sida axaadiista inoo imaan doonta ninkii saddex gabdhood koriya oo hagaajiya oo tarbiyadooda wanaajiya dakhala aljanna jannuu ku gelaya waxay noqonayaan sidran min annaar naarta ayay waxay uga noqonayaan xijaab wiilasha laguma hayo nusuusta nusuusta noocaasa wiilasha kuma soo aroorin bal aynu marka axaadiista qaar fiirino cadaaladda iyo wanaagga loo samaynayo awlaadda oo waxa weeye maaragtay gabdho iyo wiilalba waxa weeye loo samaynayo qaalat caaisha radia allahu canha sidoo wariye bukhaari iyo muslim ay warinayaan caaisha waxay tihi radia allahu canha jaa'atnii imra'atun wa macahaa ibnataani waxaa ii timid qof dumara oo laba gabdhood wadata waxbay i weydiisatay fasa'alatnii waxbay i weydiisatay waa miskiin waxa weye sida riwaayada dambe caddaynayso waxay ayd qof miskiin oo waxba haysan oo tuugsanaysa waxbay i weydiisatay falam tajid cindii shay-an gayra tamratin waaxida waxay tiri gurigayga gurigay ugu timid waxba agtayda kama ay helin bay tiri ilaa xaba timira mooye xabadii timirtahayd oo aan hayey baan siiyey hal xaboo timir ah gurigii aan ka helay bay tiri qofku marka waxaa la rabaa arrintaa inuu aad iyo aada u fahmo gurigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo caaisha ay joogto waxay leedahay xabad timiraan gurigi iyo dhankeer wax kaleba maana helin xabaddii timirtaa baan siiyey marka gabadhii islaantii labada gabdhood wadatay oo i baridaan xabaddii timirtaasi markaan siiyey ayay waxay samaysay intay kala jeexday xabaddii timirta ahayd oo kala jeexdayoo halkii xabood timirta ay kala goysay ayay labadii gabdhood kala siisay iyadiina waxba ma cunin way iga kacday bay tiri way istaagtay way iska tagtay nebigaa iisoo galay arrintii baan u sheegay fa qaala wuxuu yihi nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigaa wuxuu yihi man ibtuliya min albanaati qofkii lagu imtixaamo gabdhaha bishayin wuxuun gabdhaha lagu imtixaamo fa axsana ilayhina hagaajiya waa kan macalshaahidkan xadiidka ugu keena fa axsana ilayhinna oo hagaajiya markaa gabdhihii kunna waxay noqonayaan lahu isaga u noqonayaan sitran min annaar naarta ayay xijaab uga noqonayaan naarta ayay xijaab uga noqonayaan muttafaqun caleyh haddaba riwaayadda xadiidka qeybta muttafaqun caleyh waxay inoo caddaynaysaa qofkii ilaahay gabdho uu siiyo oo markaa hagaajiya tarbiyadooda diintooda caqiidadooda korintooda wanaagooda ilaa inta ay gacantaada ku jiraan oo lagaa guursanayo dee markii lagaa guursado oo ay kaa wareegto oo waxa weeye ninkeedu mas-uul ka noqdo markaa waxa weeye waxaa kaa wareegay mas-uuliyad badan laakiin iyadoo xataa waxa weeye lagaa guursaday baad sii wanaajinaysaa oo mar walba wanaaggii way kaaga baahan tahay haddaba markaa haddaad tarbiyeysid ood korisid ood wanaajisid oo aadaabtooda iyo akhlaaqdoodii ka shaqaysid oo diinteeda iyo caqiidadeeda aad dhistid ee aadan odhan keliya guriga ka shaqeeya canjelada dub sida dad badane waxa weeye ay u fahmeen ama waaqica waddankeenna ahaa wiilashii iskoolkaa loo dirayaa iyo waxbarashada dugsiga qur-aankaa loo dirayaa gabdhihiina aalisey baa la jafaya waxa leeyahy canjeelada duba u duba wiilasha canjeelada dharka u dhaqa haadaa dulmi wey diin ma aha waxa noocaasa gabadha iyo wiilka waxaa la rabaa isku si in wax loo baro isku si in loo tarbiyeeyo in ma aha waxa weeye hawshii ha qabteen oo dhib male hadday hawshii ay qabtaan oo la baro hawshii guriga waa la baraya laakiin waxaa loo baahanyaa in wax la baro in caqiidadeedii la dhiso in diinteedii la hagaajiyo inay waxa weeye qof bilow aadmiya oo wiilka la mid a inay tahay in la ogaado oo lagu kasbanayo haddii wanaaggeeda laga soo baxay iyo diinteeda lagu kasbanayo janna wa fii riwaayati wa fii riwaayati limuslim imaam muslim riwaayad uu wariyey xadiidkaa laftigiisa waxay tihi caaisha jaa'atnii miskiinatun waxaa ii timid qof miskiina oo taxmilu xambaarsan oo wadata laba gabdhood markaasay waxay weydiisatay saddex timir baan siiyey bay tidhi saddex xabbo oo timir ah ayaan siiyey labadoodiibay midba mid siisay oo way cuneen xabaddii soo hartay bay waxay damacday afka inay gashato markaasay ilmihii caqli ma lehee garan mayaan ilay hooyadiin waa gaajoonin moogta labadii ilmoodoo yarkaa markay labadooda xabbo cuneen ayay xabaddiina weydiisteen iyadii markaasay inta u kala jeexday markay damacday afka inay gashato ayay idhaha hooya nasi hooya nasi intay kala jeexday ayay markaa labadoodii afka u kala gelisay waan la yaabay bay tiri arrintaas markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu yimid baan u sheegay markaasuu nebigu wuxuu yidhi ina allaha qad awjaba lahaa biha aljanna arrintaas ay samaysay allihii subxaana qaadirkaa jannu u waajibiyey ay jannu ku gelaysaa arrinta noocaasa wanaaggaa ay u samaynayso labadeedaa gabdhood oo yaryarkaa jannay ku gelaysaa ow actaqahaa biha min annaar ama wuxuu yidhi nebigu naarta ayu ayaa ilaahay kaga xoreeyey imaamu muslim baa werinaya haddaba marka haddaynu ku gaarayno oo ku helayno gabdhaha inaynu hagaajinno janno iyo ilaahay inuu naar inooga koriyo waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waxa adduunkao dhan loo sacayinayo oo loo ordayo oo waxa weeye maaragtay cibaadada loo samaynayo oo dalabulcilmi loo samaynayo kulli waxay ku dul wareegaysaa in lagu helo waxa weeye allihii subxaana qaadirkaa ridadiisa oo markaa janno lagu galo haddaba acmaasha waa inaad ogaatid waxyaalo badan oo aynu mar walba qabanayno ayaa hadday niyadii hagaagsan tahay janno lagu gelaya laa maxaala qofku waxa weeye ilmihiisii khasab waa ku khasban yahay inuu qofku ilmihiisii uu cunto siiyo inuu hagaajiyo inuu waxa weeye mar walba isagii ay wax ka sugayaan haddaad marka niyadaadii hagaajisid ee waa ilmahaagiyo waa dhashay keliya aadan wax u siinin ee tarbiyadooda hagaajisid oo waxa weeye aad ogaatid inaad arrintan janno ku tegaysid haddii aad ka soo baxdid waxay noqonaysaa markaa wax aad iyo aad u wanaag badan wa fii xadiidin aakhar nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo ballan qaadaya waxa uu yidhi laa yakunu liaxadin talaatu banaatin qof waxa weeye muslima saddex gabdhood hadday u ahaadaan oo uu dhalo aw halaathu akhawaatin ama saddex la dhashay oo walaalihiisa fa yuxsinu ilayhinna uu hagaajiyo ilaa dakhala aljanna hadduu saa dhacdo oo saddex gabdhood saddex gabdhood oo uu dhalay ama saddex walaalihiisa hadday dhacdo inuu qofkaasi tarbiyeeyo oo bishardi uu hagaajiyo waa un lagu khasbaye iska kori maa ee waa inuu hagaajiyaa oo waxa weeye tarbiyadooda iyo aadaabtooda iyo diintooda caqiidadooda waa inuu hagaajiyaa hadduu arrintaa hagaajiyo isaga oo ula jeeda liajli illaah aad ku heshid wanaag ilaahay janno aad kaga doonatid niyadiisu hagaagsantoo niya saalixa ay tahay ilaa dakhala aljanna janno ayuu ku gelayaa arrinta noocaasa xadiidkaas waa xadiid xasana oo calaamat alalbani raximahullah uu xasan kaga dhigayo maaragtay fi fi ladab almufrad kitaabka adab almufrad oo waxa weye imaam albukhaari ayuu waxa weye xasan kaga dhigayaa raqamka toddobaatan iyo sagaal haddaba marka wuxuu ina barayaa xadiidkaasi inay gabdhaha kuwa aad dhashay iyo kuwa kula dhashayba inay aad iyo aad u habboon tahay in wixii wanaagoo loo samayn karo in loo sameeyo wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd imaamu dabaraani uu wariyey maa min ummati ummaddayda ma jiro min axadin qof ka mida oo yakunu lahu halaathu banaatin saddex gabdhood oo yeelanaya ay u ahaanayaan saddex gabdhood ay uu dhalay aw halaathu akhawaatin ama saddex walaalihiisa yacuulahunna uu waxa weeye korinayo xataa yabluqna ilaa ay qaangaaraan ilaa kaana macii fi ljanna ilaa wuxuu ahaanayaa haddii ay dhacdo arrintaasi jannada haakadaa wa jamaca asbacayhi labadiisa farood buu nebigu kulmiyey asabaabata waalwusda ay labadiisaan faroodoo hore oo suulka ku xigoo fardhexada iyo la yidhaahdo murugsatada soomaalida u taqaan ayuu nebigu saa isugu xidhiiriyey ey macnaha si ay isugu dhow yihiin oo ayna wax nafla kala dheerayn ayaan booska uu jannada ka gelayo iyo anigu isku meel baan ka gelaynaa ama siday ay isugu dhegan yihiin baanu isku meel ka gelaynaa ama wax yar baan ka darajo sarreeyaa wey oo macnaha darajadeeda meel u dhow buu gelaya haddaba marka xadiidkaas oo saxiixa imaamu dabaraani iyo warinayaan iyo keyrkiiba oo waxa weeye fi lawsat uu ku warinayo waxa uu leeyahay imaam lhaytami haytami raximahullah fi mujmac zawaa'id wuu ku saxiixinayaa wa sidoo kale waxaa saxiixinaya alcalaamatu alalbani raximahu llah fi silsilati axaadiis saxiixa ayuu ku saxiixinaya laba boqol sagaashan iyo shan raqamka haddaba wuxuu ina barayaa xadiidkaana manzilo aad iyo aad u wanaagsan in lagu gelayo gabdhaha oo si fiican loo koriyo oo si fiican loo hagaajiyo oo tarbiyadooda la dhiso oo la wanaajiyo aad iyo aad loo qiimeeyo in lagu gelayo jannada oo weliba meel fiican lagaga gelayo nebiga calayhi salaatu wassalaam majliskiisa iyo wanaaggiisa meelaha aad u wanaagsan oo uu ka gelayo nebiga calayhi salaatu wassalaam inuu qofkaasi xaq u yeelanayo o helayo haddaba gabar walba oo muslimada hooyo walba waxaa laga rabaa markay saa u fahamta arrintaas inay tarbiyada ay tarbiyeynayso gabdhaheeda inay ku doonato janna oo allihii subxaana qaadirka ahaa ay kaga raadiso in ay janno ku gasho ee aynan arrinteedu noqon keliya kollay waad ku khasban tahaye iska kori ma aha waa inaad ogaataa arrintaana inay tahay arrin diine oo waxa weeye haddii aad wanaagga ka soo baxdid aad janno iyo wanaag ku helaysid waxaan filayaa marka gabar muslimada oo axaadiistaa maqashay iyo aabbo muslima oo axaadiistaa maqlaya inuunan gabar ilaahay siiyey uunan ka naxaynin gabar ilaahay siiyeyna tarbiyadeeda inuuna xumaynaynin waayo waynu aragnaa sidii jaahiligii ayaa dad badan markay gabari u dhalato waa naxayaan aad bay u naxayaan weliba khaasatan markii laba gabdhood iyo wax isugu xigsadaan ama saddex ama afar u naxaya waay maxaa u naxaysaa ilmaha ilaah baa keenay adigaba shalay ilaah baa ku abuuray iyadana ilaah baa abuuray idinkoo dhan waxaad tihiin makhluuq allihii subxaana qaadirkaa ayaana arrintan waxa weeye xukmiyey bal caqliyan xataa marka la fiiliyo oo waxa weeye aan diintaba la eegina caqliyan la eego wax laga naxa ma aha waayo sababtu waxa weeye nin walba nin walba waxa uu rabaa inuu waxa weeye gabar guursado oo hooyadii waa rabaa walaashi waa jecel yahay oo hooyadii waa jecel yahay oo inuu gabar reera dhaleen oo korsadeen oo soo koriyeen uu guursado buu rabaa de maxaad uga naxaysaa marka adigu imaa waxaad marka ilaahay hadduu ku siiyey kori waayo sababtu waxa weeye tan ku dhashayba shala reer baa soo koriyey hooyadaada adiga ku dhashay reer baa soo koriyey oo waxa weeye soo barbaariyey marka waaba adduunkao dhan baa ku socda midda kale gabar iyo wiil kii khayrku kuugu jiro adiga ma garanaysid meeqaa wiil inta lagu farxay hooyadii dilay ama aabbihii dilay ama afar iyo labaatanka saac ummadda dhammaynaya oo la habaaraya gabdhuhu waaba masaakiino iyagaaba waxa weeye dulmigoodu maba badnaba oo waxa weeye dulmi badan iyaga kamaba yimaadaba haddaba sidaa daraaddeed marka in laga naxaa waa jaahiliya waa wixii jaahiligii ilaahay ku tilmaamay wa idaa bushira axaduhum bilunha dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadiim haddii loogu bishaareeyo gabar wejiga ayaa duuduumay madoobaanaya isduuduumaya dadka ma ka dhuumataa oo ma disha se waa iska haysataayoo ceebtaa waa isaga dulqaadata waxyaalahaasoo dhan waa wax dulinima iyo jaahiliya diinteenna islaamku aad iyo aad ayay kor ugu qaaday gabdhaha booskooda iyo mansiladooda marka ugu horeyso waa gabar yar oo la jeceliyo oo la korinayo oo la barbaarinayo oo waxa weeye la wanaajinayo birina waa zawjo la muxtarama oo waxa weeye guri dhan loo dhiibayo marna waa hooyo wax walba waxa weeye la ixtiraamayo marka mansilo kasta oo ay joogto gabadhu waxa weeye waa karaamaysan tahay oo diinta islaamka allihii subxaana qaadirka waa karaameeyey nebiguna waa karaameeyey ilaa uu nebigu inaga yidhi calayhi salaatu wassalaam khayrukum khayrukum linisaa'ihi wa ana khayrukum liahli haddaba marka in lagu daydaa la rabaa nebiga calayhi salaatu wassalaam oo raggu ay aad iyo aad arrintaa ugu dadaalaan laakiin hadda macalshaahidkeennu waxa weeye inaan gabdhaha iyo wiilasha lagu kala fadilin xagga waxa weeye waxsiinta xagga tarbiyadda xagga jacaylka xagga waxa weeye maaragtay mar walba inay noqoto gabar iyo wiilba kuwo waxa weeye aad iyo aad loo wanaajinayo oo tarbiyadooda aan la kala loo kala eexanaynin way sababtu waxa weye haddii gabadhii lagu koriyo cuqdad iyo dhibaato hadda waxay ku koraysaa waxa noocaasa iyadoo waxa weeye qalbi jabsan oo waxa weeye masha dareemaysa dhibaato oo cuqdadaa weligeed ka bixi mayso wa ilaa haddii ay ku korto wanaag iyo waxa weeye sinaan iyo jacayl iyo waxa weeye maaragta in wax walba lagula dadaalayo wanaag bay ku koraysaa waaya qodobka lixaad waxaan kusoo qaadayna oo looga baahan yahay hooyooyinku inay iska ilaaliyaan laa tadcuu calaa awlaadiha hooyada muslimaddaha waxaan uga digaynaa inay ilmaheeda habaarto habaarku waa wax aad iyo aada u xun si kastoo aad u caraysan tahay ukhtii fillaah ilmaha habaari waayo sababtu waxa weeye haddii aad ilmihii habaartid waxaad dhici karta inuu habaarkaagii waafaqo xilli uu ilaahay ajiibo ducada oo saacatu lijaaba inaad waafaqdid baa dhici karta sidaa daraad hadhowna aad ka shallaydid oo aad shallaydid markii ilmihii habaarkaagii ku dhaco haddaba marka u fiirso nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay xadiis saxiixa oo imaamu muslim uu warinayo waxa uu leeyahay xadiidkii jaabir oo dheeraa laa tadcuu calaa anfusikum war naftiina ha habaarinina walaa tadcuu calaa awlaadikum carruurtiinana ha habaarinina maxaa marka laynoogu diidayaa nebigu wuxuu yidhi laa tuwaafiquu inaydan min allahi saacatan yus'alu fiiha cada fayastajiibu lakum waxaa laynoogu diidayaa inaynu waafaqin saacad saacat almustajaaba xilliyo waxaa jira samadu ay furan tahay oo allihii subxaana qaadirkaa wixii la weydiisto uu ajiibayo haddaba marka xilligaa haddaad waafaqdid oo saacatu lijaaba axaadiis badan baana caddaynayso waaridku waa khatar weeye habaarkooda iyo ducadooda labadaba in la ajiibo ayaa waxa weye soo aroortay sidaa daraaddeed marka waarid baa tahay oo ilmahan xaq baad ku leedahay khalad yaroo uu sameeyey ama waxa weeye aad markaa waxa weeye u carootay oo sidii aad rabtay uu yeeli waayo wax khalada sameeyey ha habaarin ukhtii fillaah waayo sababta habaarku wax wanaagsan maaha bal waxa weeye ma jirto hooyo ilmaheeda habaarta fii saacati alghadab markay u caraysan tahay way habaaraysaa hadday habaarto hadhow markii uu ka bo'o xanaaqii iyo wixii way ka shalaayeysaa way ka shallaayeysaa oo waxay leedaha ilmahaaga maxaad u habaarta sidaa daraaddeed marka ha habaarin oo nebigu wuxuu ina barayaa oo inagu tawjiihinaya inaynu ilmaheenna habaarin inaynu nafteenna habaarin inaynu maalkeenna habaarin liajli intaasoo dhanna waxaa laynoogu diidayaa saacatu alijaaba inaad waafaqdid baa laguu diidaya waayo sababtu ma garanaysid xilliga saacatu lijaaba ay ku soo beegmayso qodobka toddobaad waxaan ku soo qaadaynaa oo waxa weeye aan ka dhigaynaa inay waxa weeye gabadha muslimadda hooyada muslimadda waxaa la rabaa inay aad iyo aad mar walba ugu baraarugsan tahay oo ilmaheeda ay tawjiihiso oo mar walba wixii khalada oo ay ku aragto ay ka tawjiihiso wixii khalada inay ka celiso wixii wanaagana ay ku booriso arrintaani marka aabbe iyo hooyaba waa laga rabaa laakiin hooyada ayaa aad iyo aad muhiim ugu ah waayo sababtu waxa weeye hooyadu maantoo dhan ilmihii bay ku dhex jidhaa waxaa laga yaabaa aabbihii inuu gurigii ka maqan yahay ama shaqo jira ama wax jiro wakti badan inuuna helin oo waxa weeyana ilmihii u helin inkastoo loo baahan yahay aabbayaashu inay ilmahooda wakti ba wakti siiyaan aad iyo aad u badan laakiin hooyadii waxaa la rabaa caqliga leh oo wax garanaysa inay ilmaheeda ay fiiriso waxa ay akrinayaan waxa ay ku cayaarayaan waxa ay ku sheekaysanayaan cidda ay la saaxiibayaan waxa ay jecel yihiin kulli inay la socotaa la rabaa iyada oo marka aan waardiye adag ilmihii saaraynin ayay waxay kala soconaysaa iyada iyagoon dareemin matalan tusaale aan usoo qaadano ilmuhu waxay jecel yihiin markii ay xoogaa caqlistaan oo waxa weye iskoolka iyo ay dhiganayaan inay daa'iman wax akristaan markay marka wax akrinayaan ilmahaaga waxa ay akrinayaan waa inaad la socotaa buuggaan ilmahaagu akrinayaan ma buug fasahaadinaya caqiidadoodiiba mise waxa weeye waa mid caqiidadooda dhisaya haddii marka qofkii uu iska yidhaahdo waxbuu akhrisanayaa ilmihii oo waxa uu akhrinayaa aad jaahil ka tahay macalasaf shadiid hooyooyin badan baa arkaysaa oo aan garanaynba ilmihii wuxuu akrinayo sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yaha marka hore inay hooyadii waxbarato halkaasaad marka ka ogaanaysaa hooyada waxbaratay oo mutacalimadda ah oo diinteedii iyo wax walba intay baratay maadigii xataa baratay hooyada kale waa ka qa waa ka fiicanta oo waxa weye aan waxba garanayn inoo jaahilka waayo sababtu waxa weeye hooyadaan waxbaratay ilmaheeda waa la socon kartaa wax walba oo ay akrinayaan iyo wax walba oo waxa weye maaragtay ay qorayaan way la socon kartaa lama khaldi karo waayo waa qof wax garanaysa sidaa daraaddeed ba waxaa arkaysaa hooyooyinka iskoollada soo dhigtay oo garanaya maaragtay iskoolkii iyo waxyaalihii lagu soo maray iyo dhallinyaranimada ma khaldi karaan markay soo waaweynaadaan ilmuhu hooyadood matalan tusaale yardaha soo qaadano soomaaliya kale dhaqan waxaa dhici jira ah gabadhi waxay rabtaa inay caaw meelaha iska soo sheekaysato hooyadii waxay ku oranaysaa hooye heblaan wax la soo sheekay heblaan wax la soo akrisanaya gabdhaha mar hooyooyinka marka aan horay usoo marin iskoolladu arrintaasoo kale ma fahmi karaan laakiin qofkii iskool soo maray iyo dhallinyaranimo wuu garanaya marka hooyadii wax soo baratay waxay leedahay haddaad wax akrisanaysid ku akriso guriga ama ha kuu timaado gabadhaashe guriga guriga wax ku akriso waayo way dareemaysaa wax walba oo dhallinyaranimo ah waa waxay garanaysa wey haddaba sidaa daraaddeed waxaa la rabaa ilmahaagu meeshay wax ku akrisanayaan iyo cidda ay la saaxiibayaan gabadhaadu gabadhay la saaxiibayso wiilkaagu wiilku la saaxiibayo qofku saaxiib la-aan ma joogi karo qof unbuu la saaxiibaya gabdhihii markay iskoolkii dhiganayaan qaar bay isfahmayaan markay isfahmaan marka iyo madrasadii iyo dugsigii iyo kulli dabeecaddu dadku waxyaalo fitraa oo ku abuuran baa jiro way isfahmayaan dadka qaarkood markay isfahmaan marka waxaa la rabaa gabadhaadu gabadha ay la saaxiibayso oy la soconayso inaad waxa weeye dareensan tahay dhaqankooda waxa weeye sida ay u dhaqmayso ma gabar fiican ba ma gabar aadaab leba ma gabar hadhow gabadhaadii wanaag baraysaba mise waa gabar waxa weeye xumaan baraysa wiilkii sidoo kale wiilkaan wiilkaaga la saaxiibay ma mid meelaha xunxun geynaya oo filimada iyo xumaanta u jiidaya mise waa mid wanaagga iyo diinta iyo masaajidka iyo waxbarashada iyo wanaagga waxa weeye uu ka faa'iidaya haddaba arrintaasi oo dhan baa waxaa la rabaa inay waaridkii fahmaan khaasatan waxa ugu muhiimsan oo aad iyo aad awoodda loo saarayo waa labadaa arrimood ilmuhu waxay akrinayaan iyo cidda ay la saaxiibayaan waa muhiim jiddan weeye waayo sida aynu sheegnay labaduba waxa ay leeyihiin ta'siir weyn oo waxa weeye qofkii hadhow waxa weeye jiidanaya waa in marka aada iyo aad arrintaa la ysaga ilaaliya siduu u lahaa shaacirkii cadiy ibn zayd alcibaadi ayaa waxa uu leeyahay marka uu ka hadlayo hadda ka horna waa soo marnay markuu ka hadlaya saaxiibka iyo ta'tiirkiisa wuxuu leeyahay idaa kunta fii qowmin fasaaxib khiyaarahum haddii aad dad la dhex joogtid waxaad kala saaxiibtaa dadkooda wanaagsan walaa taxsib ilarda ha la saaxiibin dadka xun fatardaa maca aradi aad markaa waxa weeye aad adigiina waxaad noqonaysaa dee qof xun oo kuwa xun baad la jiraysaa markaa wuxuu yidhi can ilmar'i laa tas'al wasal can qariinihi fakulu qariinin bilmuqaarani yaqtadi wuxuu yidhi laa tas wuxuu yidhi laa tas'al buu yidhi ha weydiinin can ilmar'i ay qofka isaga arrintiisa ha weydiin oo hebel ka warramaya waxaa ha dhihine waxaad fiirisaa horta qofkaani waxa weeye cidda uu saaxiibka la yahay qofkuu saaxiibka la yahay ayaad eegeysaa haddaad marka aragtid qofka uu saaxiibka la yahay qof xun inuu yahay faclam waxaad ogaataa isaguna qof xun inuu yahay marka mar haddaad aragtay qofkan oo qof xun la socda waxaad ogaataa isaguna inuu qof xun yahay marka waayo sababtu waxa weeye hadduu qof fiican yahay lama saaxiibeen qof xun qof xun lama saaxiibeen ee waxa uu la saaxiibi lahaa dadka wanaagsan waayo sababtu waxa weeye waa arrin fitro ah oo dadka ku abuuran qofka wanaagsani qofka xun lama socon karo qofka xunna qof wanaagsan uma dulqaadan karo lama socon karo nin jaad cunaya oo sigaar cabbaya oo waxa weeye maaragtay meelaha marfishka intuu tago doonaya inuu ku qayilo iyo nin waxa weeye wadaadahoo masaajidka raba inuu aado dee ma wada socon karaan waxa weeye duruuftii baa kala kaxaynaysa oo ninba meel buu rabaa haddaba marka wiil yara oo doonaya caawadan filimada iyo meelaha waxa weeye xunxun inuu wareego iyo wiil doonaya inuu inta wax akristo wax barto saaxiib ma noqon karaan gabdhihiina waa sidoo kale waxaa loo baahan yahay marka inaad aada iyo aada ugu dadaashid sidaas waxa weeye dadkii oo dhan ay waxa weeye dhaqankii islaamka o dhan uu dhigayo oo fitrada saliimkaana ay keenayso inaad ku dadaashid ilmahaagu cidda ay la saaxiibayaan inaad garatid ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqoto waa inaad garatid cidda ay la saaxiibayaan haddaba marka maxaad samaynaysaa haddii aad aragtid wiilkaagii ama gabadhaadii oo waxa weeye markaa cid khaldan la saaxiibay dagaal waxba tari mayo ha ku bilaabin marka marka ugu horraysa canaan iyo dagaal iyo dil looma baahna ka dhaadhici ush u u waran oo xaqiiqada u sheeg oo u caqli celi oo waxa weeye qofka wanaagsan in wanaag lagala kulmo u sheeg oo horta waxaad ka dhaadhicisaa inaadan u diidanayn gabadhii gabar la-eg oo ay la saaxiibto horta uma diidanid waayo waxaa dhici karta haddii aad gabar walba u diidid inay cuqdad ilmihii qaado ah adiga saaxiibbaaba lagu diiday oo hooyadaa maba ogolo inaad cidna la la saaxiibtid laakiin waa inaad ka dhaadhicisaa oo taraadaa saaxiibadaa qof wanaagsan ayaan kuu rabaaye qof walba kuuma diidani ee waxaan kuu diidanahay kuwa xun kuwa wanaagsan waad la saaxiibi kartaa adiga laftiyaagii inaad bartid ood u fiirisid iskoolka gabdhaha wada dhiganaya gabadha wanaagsan oo edabta leh gabadhaasoo kalea wanaagsan la saaxiib wax wada akrista iska ilaali kuwan xun wiilkiina waa sidoo kale marka arrimahaasaa loo baahan yahay marka saaxiibnimada meesha aan ka hadlaynaa waa gabar iyo gabar inay saaxiibaan wiil iyo wiilna saaxiibaan oo wax wada akristaane ma aha tii gaalada oo wiil iyo gabar la isku wada derayay diinteennu ma ogola waxaa oo jahliga ee waxaan ka hadlaynaa ilmihii ilmo wax la akrista oo ay sheekaystaan oo waxa weeye maaragtay waktigoodii ay waxa weeye maaragtay wada qaataan oo aan wax xumaana usoo jiidaynin ee wanaag ay kala kulmayaan haddaba marka dariiqo wanaagsan baad qaadanaysaa oo ah in aadan ilmaha cuqdad gelin oo aadan dilin oo aadan wax kale ku samayne ka dhaadhicisid waxaan khaldanay inay diintaada iyo mustaqbalkaaga u xun tahay waxaan wanaagsanna inay adiga kuu fiican tahay inaad ka dhaadhicisid halkaasaad marka waxaad arkaysaa inuu wanaaggii markaa helayso hadday marka ilmihii ay qaadan waayaan inaad markaa hooyadii waxaa la rabaa ay aabbihii arrintii u gudbiso oo kala tashato sidii arrintan loo xallin lahaa oo khaladkaa ilmihii looga saari lahaa iyadoon ilmihii la cabsi gelin dhibaatana lagu samaynin in waxaa laga baabi'iya baa la rabaa oo waxa weye dariiqo wanaagsan loogu bedelo haddaba marka waxaad arkaysaa usrooyin badan oo faamili badan oo ilmahoodii tarbiyadii iyo wanaaggii markay hooyadii dareentay oo hooyadii ka soo baxday ay ilmihii hagaagsanaadeen oo waxa weeye qof walba guri walba oo awlaaddii hagaagsan tahay ood aragtid gabar walba oo wanaagsan oo tarbiyaysan hooyo wanaagsan baa soo tarbiyaysay sidaa daraaddeed baa dhaqankeenna soomaalidu wuxuu ahaan jiray dadkii hore markay doonayaan in gabadh guursadaan gabadha lama eegi jirinoo hooyadeed baa la eegi jiray hooyadeed ayaa la eegi jiray waayo sababtu waxa weeye waxay leeyihiin odayaasha soomaalidu ay yidhaahdaan ma aha arrin diini laakiin waa dhaqan soomaalidu ay iska leeyihiin oo ay waxa weeye sheegaan oo xig- xigmadda waxay yidhahdaan gabadhu hooyadeed waxay ugu tagtaa afar dhalka maalintay xaasku afar ilmood dhasho hooyadeedu meesha taagan bay noqonaysaa bay dheh hadday hooyadeed hooyo fiicanahay oo wanaagsan wanaaggii bay ku raacaysa hadday hooyo dhib badan ahaydna dhibkii bay la soo baxaysa sidaa daraaddeed marka waxaa loo baahan yahay in hooyo walba ay ku dadaasho inay tarbiyayso gabdho iyo wiilal akhlaaqdoodu wanaagsan tahay oo diintoodu wanaagsan tahay oo waxa weeye hadhow markaa mujtamacoodana anfaca diintoodana anfaca dadkoodana anfaca waalidkoodna anfaca sidaa daraaddeed baa arkaysaa marka awlaadda hagaagsanaata ilaahay ka sokow fadliga iyo wanaaggaa waxaa keena hooyooyinka ayaa keena kuwa xumaadana oo waxa weye awlaadda xumaatana waxaad arkaysaa in hooyooyinkood ay waxa weeye mas-uuliyaddaa dareen waayeen haddaba dumarow waa inaad arrintaa aad iyo aad ugu dadaashaan oo aad aad iyo aad arrintaas xil weyn isaga saadaan si aad maaragtay awlaaddiina u tarbiyayn lahaydeen oo diintooda iyo caqiidadooda u dhisi lahaydeen qodobka sideedaad wuxuu odhanayaa waa qodobka ugu dambeeya baabka oo waxa weeye baabkan ugu dambeeya wuxuu odhanayaa takrisu fiihi makaarim alakhlaaq waxaa la rabaa karsigu waa beerista in lagu beera ilmaha quluubtooda in la jeclaysiiyo makaarim alakhlaaq akhlaaqda kuwa wanaagsan akhlaaqdu labay uqaybsantaa akhlaaq wanaagsan iyo akhlaaq xun dhaqanka wanaagsan iyo dhaqanka xun haddaba marka waxaa la rabaa hooyada muslimadaa laga rabaa inay ilmihii ku barbaariso oo gurigeedii ay ku barbaariso akhlaaqda wanaagsan gabdhe iyo wiilalba akhlaaqda wanaagsan marka waa tee waa midda diinta islaamku ayna barayso waa mid wax walba oo diinta islaamka ku wanaagsan waa wanaagsan yihiin wax walba oo diinta islaamka ku xunna waa xun yihiin haddaba marka micyaarkeenna iyo meesha aynu ka qaadanayno akhlaaqdu waa diinta waa inaynu baranaa siiradii nebiga calayhi salaatu wassalaam akhlaaqdiisii shamaa'il maxamediya oo kale kitaabka aada iyo aada qayimkaa oo imaamu tirmidi raximahullah uu qoray oo uu taxqiiqiyey oo mukhtasarka ka dhigay alcalaamatu alalbani raximahullah oo shamaa'il maxamediya akhlaaqdii nebiga waa inaynu barannaa markaynu marka akhlaaqdii nebiga inagu baranno waarid ahaan waa inaynu markaa ilmihii ku tarbiyeynaa siday akhlaaqdaasoo kale u yeelan lahaayeen akhlaaqdaas oo kale say ugu dayan lahaayeen waayo waxay yidhaahdaan culummadu akhlaaqdu laba nooc weeye jibiliya wa kasbiya jibiligu waa waxa ilaahay qofka uu ku abuuro akhlaaq waxaa jirta qofka ilaahay ku abuuro oo qof waxaa arkaysaa daa'iman degan ama qof fudfudud waa dabeecad ilaahay ku abuuray laakiin waxaa jirta wax la yidhaahdo in la kasban karo oo qofkan aad arkaysid oo waxa weeye fudfudud hadduu isku dayo inuu isbaro degenaansho waxaad arkaysaa isagoo wax badan ka bedelmeen masalan qofka hadalka badan hadduu isku dayo inuu hadalkiisa yareeyo markuu muddo wado oo muddo wado waxaad arkaysaa inuu marka dambe dabeecadiisii ay isbedeshay marka waxay u daliishadaan culummadu markay ka hadlayaan arrintaas oo waxa weeye kasbiga iyo jibiliga xadiidkii ninkii waxa weeye alajash waxa weye ninkii daqarka lahaa oo waftigii cabdiqays la socday nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u yimaadeen maalin duhurkii ayay madiino ugu yimaadeen waa wafdi qabiilo dhan soo dirsatay marka nin daqarle baa ku jiray oo nabar leh oo aada u degan markaase waxay sameeyeen markay madiino yimaadeen ayaa waxay sameeyeen nin walba awurkii ay wateen iyo gaadiidkii ay wateen iyagoon xirxiran oo diyaarsan oo waxa weye bay soo degdegeen oo nin walba aan nebiga aragtid oo nebiga la kulantid inta sii daayeen bay soo degdegeen ninkaani intuu ka haray oo gaadiidka u xirxiray oo degay oo soo qubaystay oo soo labistay isagoo degan oo aad iyo aad waxa weeye u degan buu nebiga u yimid ba layihi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi laba arrimood oo ilaahay jecel yahay baa kugu sugan alxilmu waalanaad xilmigu waa dulqaadashada anaadkuna waa deganaanta markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahay o ma ilaahay baa igu abuuray mise anaa kasbaday markaasuu nebigu wuxuu yidhi ilaahay baa kugu abuuray haddaba marka halkaasa nebigu waxaa xadiidkaa marka iqraar ku jira in la kasban karo waayo kuma inkiri nebigu inuu kasban karo haddaba marka waxaa loo baahan yahay in akhlaaqda wanaagsan ilmaha lagu tarbiyeeyo maxay tahay marka akhlaaqda wanaagsan waa asidqu baa ka mid a waa waxa ugu horeeya ina asidqa yahdi ila albir wa ina albira yahdi ila aljanna ayuu yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam run inay ilmuhu sheegaan oo waxa weeye aynan ilmihii iyagoo kaa cabsanaya inayna been sheegin ha barin runta ii sheega dheh waxba ida dili mayo waa inaad bartaa ilmuhu in badan been waxay u sheegaan yaa la ida dilin cabsi ku jirta haddaad marka kugu bartaan adigii run oo runtii aad bartid oo adigu runlow noqotid ilmihii markaa waxay noqonayaan kuwa runtii kaaga dayda oo waxa weeye aan beentii ku degdegin waana ogtihiin beentu dhibaatada ay leedahay haddaad adigii been bartid marka ilmihii oo waalidkii waxaad arkaysaa qaar badan oo ilmahoodii been baraya been bay baraya ilmihiiba albaabkaa lasoo garaacaya hay qofkii ilmihii baa ka furaya hooye ma joogtaa maya ku dheh bay leeda markaase iyadiioo joogta waxay leeda ma joogto haye halkaa ilmihii marka wuxuu baranayaa been baad u laqintay oo carabka u gelisay taleefonkii waa sidoo kale aabbihii iyo hooyadiiba iyagoo saasoo kale samaynayaad in badan soomaalida ku arkaysaa dhaqankooda wax fiicanna ma aha waayo sababtu waxa weeye adigiibaa been ku abuuraya oo been baraya hadhow ilmihii beenlow buu noqonaya adiguu been kuu sheegaya beentaa marka markay akhlaaq u noqoto wa ina alkadiba yahdii ila alfujuur beentu waxay qofka u jiidaa faajirnimo iyo dulmi iyo xumaan dulmigaa iyo faajirnimadaasna qofkii waxay u jiidayaan ila annaar ha ku tarbiyaynin marka oo beentii ka ilaali makaarim alakhlaaq waxaa ka mid a alwafaau bilwacdi inaad wacdiga u oofisid markaad wax ka ballan qaadid inaad ballantii u oofisid waxaad arkaysaa waalidkeenna soomaalida dhaqanka aanu leenahay ilmihii waxbaa loo ballan qaadaya hadhowna loo samayn mayo ilmihii wuxuu ogaanayaa oo halkaa niyadiisa gelaysaa inuu aabbe beenlow yahay hooyo beenley tahay waayo sababtu waxbay ballan qaadayaan ma samaynayaan hadhow isagii waxaad arkaysaa ilmihii kuwii ka yaryaraa isagoo sidoo kale wax ugu ballan qaadaya oo hadhow aan u samaynaynin mathalan ilmihii hooyo hooyadii baa aragtay inay magaalada aado ilmihii waxay leeyihin aan ku raaca way ka daba ooyayaan waxay ku sabaalinayaan waxbaan kuu soo gadayaayo joog haye ilmihii wuxuu sugayaa marka ballantii laga qaaday in loo fuliyo wixii aad ka ballan qaaday waa inaad u soo gadaa oo aadan marnaba arrintaa ballantaa uga bixin ama marka hore aa ka ballan qaadin waayo sababtu waxa weeye ballanta oo laga baxo waa arrin aad iyo aada u xun wa awfuu bilcahdi cahdi weeye iyo ballan aad gashay allihii subxaana qaadirkaa baa inagu waajibiyey lama rabo marka ballantii in waxa weeye la buriyo oo ilmihii arrintaasaas hadhow dhibaato weyn ay u geysato waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha wanaagga makaarim alakhlaaq inuu waxa weeye lagu tarbiyeeyo ilmaha ixtiraamun lilkabiir qofka weyn inuu ixtiraamo nebiga calayhi salaatu wasalaam laysa minaa buu yidhi man lam ya man lam yarxam sakiirana qofka aan u naxariisan keenna yar wa yuwaqir kabiirana qofkeenna weyna aan karaamayn oo ixtiraamin marka ixtiraam in la ixtiraamo qofka weyn wuxuu doona ha ahaado qof walba oo weyn in la ixtiraamo arrintaa dhaqankeenna aad bay ugu fiicnaydoo soomaalidu aad iyo aad bay ilmaha carruurtu markay yaryar yihiin aad bay u ixtiraamaan dadka waaweyn waay sidaa daraaddeed ba arkaysaa ilmo meel ku cayaaraya ama wax khalada samaynaya qof soo maraya aan aqoonba wixii buu ka celinaya adeerow mar damba samayn mayna ku ohanaya way ku ixtiraamayaan sidaa daraaddeed marka ixtiraamka noocaas oo kale waa arrin aad iyo aad loogu baahan yahay waana min addiin marka waxaa la rabaa ilmaha marka hore in lagu koriyo waxa weeye oo caqiidadooda la geliyo oo waxa weeye qalbigooda lagu beero baa la rabaa markay caqlistaan waxaa la rabaa silatul arxaam iyo dadkii waalidka ahaa iyo qaraabadii dadkii oo dhan qofka daciifkaa in loo naxariisto salaanta wanaagga waxaasoo dhan in la baro waa wada makaarim alakhlaaq oo diinta islaamku ay waxa weeye la timid haddaba marka hooyada muslimada ah oo caqliga leh arrimahaasoo dhan dareemaysa waa midda ilmaheeda sidaas u wanaajinaysa oo ugu tarbiyeynaysa oo waxa weeye intay iyadu marka hore barato waxaan oo dhan oo diintii ay fahanto ayay markaas ilmaheedii saa ugu tarbiyeynaysa haddaba sidaa daraaddeed ayay waxay muhiimadda ay leedahay hooyadu inay aad iyo aada muhiim u tahay hooyadu waxay yidhaahdeen alummu madrasatun hooyadu waa waa madrase bay yidhahdeen waa madraso alummu madrasatun ida actadahaa actadat shacaban ayiba alacraaqi hooyadu waa madraso weeye waa iskool haddii ay diyaariso marka oo ay iskoolkii soo tarbiyeyso ilmihii ay waxa weeye waxbaraysay waxay barbaarinaysaa oo soo saaraysaa shacaban dad dhan oo aad iyo aad u wanaagsan aad iyo aad u wanaagsan waxay kaloo yidhahdeen alummu alummu ustaadu alasaatidati aluulaa hooyadu waa macalimada hore oo macalimiintoo dhan waxa weye macalimadoodii wey waayo qof kasta oo maanta wanaagsan mid kasta oo macalima mid walba oo dad waxbaraya mid walba oo wanaag dadku ay ka helaan hooyaa soo tarbiyeysay fadligii marka iyo wanaaggii wuxuu u noqonayaa hooyadii waayo sababtu iyada ayaa ah asalka meesha wax walba ka imaanayaan oo waxa weeye maaragtay wanaag oo dhan uu ka soo yimid oo waxa weeye maaragtay laga hantay waa xagga hooyada wey haddaba marka allihii subxaana qaadirkaa waxaan weydiisanaynaa inuu ka dhigo dumarkeenna kuwii ilmahooda tarbiyeeya kuwii waxa weeye wanaagga looga daydo kuwa waxa weeye maaragtay noqda madrasada wanaagsan soo diyaariya oo shacab aad iyo aad u wanaagsan waayo ilmahaagan guriga aad maanta ku tarbiyeynaysid waa inaad ogaataa wakti lmuslima ilmahaa maanta aad tarbiyeynaysid oo gurigaaga kuu jooga oo wiilka yarkaa ama gabadha yartaa aad dhabta ku cayaarsiinaysid biri waa shacabkii ummadda anfici lahaa biri waxay noqonayaan kuwii iyagu dadka waxbari lahaa kuwii biri dadka hogaamin lahaa kuwii biri khayrka looga dayan lahaa haddaba hooyadii ilmaheeda ku tarbiyeysa dariiqa xaqa ah oo diinta iyo wanaagga intay ku tarbiyeyso ay ilmaheedu noqdaan biri kuwo wanaag iyo khayr laga helo ha ku bishaaraysato wanaag iyo khayr waayo sababtu waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixu wuxuu ku leeyahy alwaladu min kasbi abiihi awlaadu waa kasabkiinii waa waxaad kasbanayseen waa waxaad adigu shaqaysatay waa awlaaddan aad dharaysid oo aad korinaysid oo aad tarbiyeynaysid waa kasabkaagii haddaba marka aayadda ilaahay uu yihi wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca wa ana sacyahu saufa yuraa iyo xadiidkan alwaladu min kasbi abiihi iyo xadiid kaloo nebigu ku leeyaha ina adyaba maa akala arajulu min kasbihi wa ina awlaadakum min kasbikum qofku waxa uu cuno waxa ugu wanaagsan waa wuxuu gacantiisa ku shaqaysto wa awlaadiinuna waa kasabkiina aad shaqaysateen ayaa imaamu shaafici raximahullah iyo imaam ibnu kahiir iyo keyrkoodba waxay ka soo qaateen oo halkaa ay ka soo dhambaleen oo ka caddeeyeen in awlaadaadu camal walba oo wanaaga oo ay sameeyaan inaad ajar ku leedahay adiga oo dhintay iyo adoo noolba camal kasta oo ilmahaagu ay sameeyaan ajar baa kaaga socda haddaad marka ilmihii salaadii bartid oo akhlaaqdii bartid oo gabdhihii xijaabkii bartid oo wiilashii akhlaaqdii islaamiga bartid inay garki daayaan inay waxa weeye diinta ku dhaqmaan inay dariiqa xaqaa raacaan wax walba markaa bartid oo ay saa u sameeyaan oo saa ugu wanaagsanaadaan hadday biri noqdaan ducaat ila allah ay dadka wanaagga ugu yeerayaan adiga oo meeshaada jooga ayaa ajarka ay helayaan oo kale adna laguu qoraya haddaba marka hooyo walba ay ku dadaal inaad ilmahaaga saa u tarbiyaysid oo ka dhigtid awlaad wanaagsan oo saalixiina oo waxa weeye biri ku anfaca adiga iyo waxa weeye maaragtay ummadda islaamkaba anfaca allihii subxaana qaadirkaana awlaadeenna ha ka dhigo kuwo rabbigii subxaana qaadirka uu ku hanuuniyo jidka xaqaah intaa marka ayaan kusoo gebagabaynayaa baabka halkaasuu ku dhammaaday baab cusub baa bilaaban doona markaa iskuma daba darayna insha allah haddii rabbi idmo intaas ayaan caawa ku joojinaynaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin